asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba eedmahayo xubnaheennii qaaliga ahaa ee aynu halkan ka hoobiyeyn jirnay ama aan halkan kusoo hagaajin jirnay ama aan halkan kasoo hadiyadayn jirnay ama aan halkan kasoo habayn jirnay waana xubnaheennii murtida maanta oo aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee markaad dhinacyo badan ka eegto waayaha iyo marxaladahooda intaba qiimaynaysa waa xubinta ka hadlaysa waxboobka waxadhaca waxadhista waxqarinta wax ilowga wax saluuga wax bakhaylka iyo waxyaalaha la midka ee farada badan ee nolosha qaybaheeda kala duwan xidhiidhada la leh xubinteennan murtida maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi cayayaanaadka amaba waxyaalaha loo yaqaano haddii ilaahay idmahayo boombida ama loo yaqaano baalaleyda waxaa jira wax loo yaqaano boombi ama baalaley ama baaley wax loo yaqaano ayaa jira oo xilliyada qaarkood inta dab loo shido aad iyo aad ugu xooma dabka xilliyada qaarkoodna dabka agtiisa ayaa biyo loo dhigaayo oo madaha qaar baa intay bahal biyo ku shubaan baaf ah ama bahal weyn oo qabaala biyo ku shubaan ayay waxaay sameeyaan ku qaqabtaan xayawaanaadkaasnu markay ku dhacaan waana kuwa duula ee baalaleyda loo yaqaano siibana xilli roobaadka aad iyo aadka u badan xasharaadkaas ayaa waxay lahaayeen shir hadday xasharaadku shir lahaayeen waxaa dhacay bahasha la yidhaahdo shinni iyo dhurdi labadaa ayaa cadhooday hadday labadaasu cadhoodeen waxay dhaheen annagu waxaan nahay xasharaadka amaba cayayaanka amaba baalaleyda kuwa ugu wanaagsan ayaan nahay waxaana leenahay wax soo saar haddaan nahay shirka annagu ahaynaynin qolada hagaysa amaba qolada shirka u haysa hoggaanka shirkaa kama qaybgelayno waxay noqotay marka in loo diro kooxa kale oo iyaga laftoodu xoogow lexjecladu ayna ku xumayn sida bahalka la yidhaahdo nirgadhoobka iyo kuwa la mid ah oo aa la soo berberiyey markii shirka la keenay ayaa laba kale xanaaqday oo dhurde iyo waxay ka xanaaqeen iyo shinni waxayna uga xanaaqeen labada xanaaqdayna waa doorshaan iyo midka la yidhaahdo daksi labadaas ayaa xanaaqay oo yidhi iyaguna annagu qiimaynta intan la eeg ee haddii eebba idmahayo shinni iyo dhurdo la siiyey kuma dhex lihin annagu cayayaanaadka ama dunida korkeeda kumaba lihiinba qiimaynta intaa la eg marka shirkan bas buuba naga yahay haddaan sida qoladan loo qiimeeyey annagana naloo qiimaynaynin waanu iska tegaynaa kamana qaybgelaynaa shirkan markaasaa inta la ysdhowray oo sida laysu dhowra urdoorshaan muxuu inoo qabtaa maxaa nooma qabtee xaarku gelangeleeyaabaa le dhurda muxuu noo qabtaa bahalkii daksi muxuu inoo qabtaa waxba nooma qabta waa meel xunjoog cudurradu faafiyaabaa la yidhi markaasaa la yidhi adeer laba diinuba haddaadna dhaaftaan ducaan idinku daraynaa haddaad labadiinnuba naga tagtaan oo ilaahayna kiin dhaafiyo dhurde iyo ninka la dhaho doorshaanow ducaan idinku daraynaa waxayna noqotay sheeko cajiiba oo doorshaan iyo daksi iyo haddii ilaahay idmahayo shinni iyo dhurde intuba kuwa la mid ah inay bini'aadanka ku dhex nool yihiin oo qaybo kala duwan ay yihiinoo kuwana bini'aadanka haddii laga dhex saaro wanaag laga helayo kuwana haddii bini'aadanka ay ka dhex baxaan aan laga maarmini halkaas ayay ka caddahay sida afartaas baalaleyda aba ay ugu kulmeen danta muhiimka ah mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta ciidamka eebe waxaan dhahaynaa waxaan had ahaynba looma dhinto had waxaan ahaynba looma dhinto waxaan had ahaynba looma dhinto